kuuriyad markiiryadan dayactiro waa sireele kasuugi kanaalka baadaaya ee tuulada moyko ee magaalada jowhar iyo weliba hadaygu ku gooyay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle oo isugu heliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda gudoomiyaha kanaalka baadaaya ee tuulada moyko yohana kumade shaabka ku hadlay idan dayactiro kale kasuubi kanaalkeena kuma hadnagay waxaan mahad balaaran aan u celinayaa wasaaradda beeraha iyo shirkaddii faaw isku jirkeeda oo kanaalkan noo qoday waa ku mahadsan yihiin mahad ilaahayay leedahay kanaalka alxamdulilah rabbilcaalamiin shukro si fiicanaa noolagu qoday inaanu soo dedejiyi waadoo diyactireen waanoo sameeyeen waanoo wanaajiyeen gees ilaa gees farxad ayaan u jiifnay dhulkana farxad ayaan u jiifaa sinoo mahad celiya ayaa oo mahad celini nasal yidhay ilaa anaaga yaalo ilaa anaaga yaalo tawfiiqda noo waafajiro maanta waxaan u mahad celinayaa wasaaradda beeraha ee hirshabeelle oo na anfacaayo beerley anfacaayo waxqabad noo leh alxamdulilah mahad allah iskale haddana waxaan si rajeeyaynaa wixii noo dhiman inay noo qabtaan fararka noola qodo oo markaas sida hadda uu mahad celina ka daran aan uu mahad celino sidoo kale isaga oo ku dareeri hay-adda faw orinashii ku hadile sheegay in ridan daatiro kale kasuubi kanaalka uusu kaalin weyn ku qaado horumarka beeraha iyo waraabsho
keligan keli baadaay oo musafankiisa ay bixisay hay-adda leeraada faw lana kaashanaysay wasaaradda beeraha iyo maamul goboleedka hirshabeelle waxay shaqada noogu dhammaatay si fiican oo wanaagsan dadka communitigana wayn ka si fiican uga faa'iidaysanayaan iyo beeraleyda wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda iswadajiri hadeegan kugooy kanaalka baada ee tuulada moyko iyo dhanisho ku hadalay ahamiyadda kanaalkan uu leeyahay waxay tahay in beeraleyda laga caawiyo wax soo saarkii sidoo kale wuxuu ahamiyad u leeyahay kanaaladu waxay ka hortagaan ama yareeyaan fatahaadaha laba ahamiyad ayuu leeyahay waxaa keliyan ku baaqaa kanaalka haddii la qoday dhowaanna farihi ayaa la qodi doonaa inaa idinku isku tashataan
kulankan kulankii ka hore wuxuu ahaa annagoo kanaalka dhagax dhigayno sidii kanaalka loo qodi lahaa maantana waxaan joognaa farxad kale oo ah in kanaalkii maantana loo qoday lagu waraabayo iskaashtooyinka ay ka faa'iidaysanayeen qaarkood la helay abuur beera la siiyey sidoo kale maantana kanaalkii wuu noo furan yahay muxuu ahaa waxaan rajaynaynaa in dadka iskaashtooyinka kanaalkan ku waraaba inay wax badan ka faa'iidaystaan kanaalkan oo redandaatirooshay baahi weyn oon qabeen bulshada tuulada moyko ee magaalada jowhar iyo weliba redandaatirooshay isku kaaladay hay-adda faw iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle